faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkaanigo rediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaagu duuroon faahfaahin dheereed ah oo kasoo baxaysa qarax miino oo deegna ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lagula adkay kolonyo ka tirsan ciidamada midooda afrika amisom garabka isbeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland oo soo dhoweeyeen doorasho horla ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland warar dheeraada oo ka soo baxa dagaal geystay khasaare oo degaan hoosta degmada halgan ku dhex maray xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda macawisleyda maamulka somalilan oo sheegay inay soo dhoweynaen guddoonka xilka ka qaadeen baarlamaanka puntland iyo cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaare waxgaradka deegaanada hirshabelle oo si carala uga soo horjeestay xayiraaddii garoonka muqdisho lagu saaray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed dowladda federaalka soomaaliya oo la sheegay in ku guuldareystay dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha waddanka waxgaradka magaalada waajid ee gobolka bakool ee koonfur galbeed oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ka dalbaday in maamulka koonfur galbeed uu dhibaatada ka dalqaado shacabka ku nool degmada waajid ee gobolka bakool ee koonfur galbeed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo soo dhoweeyey safarada madaxweynaha koonfur galbeed uu ku tegay qaar ka mid ah deegaanada koonfur galbeed jamhada mucaarada oo looga soo horjeeda maamulka somalilan oo looga dhawaaqay duleedka magaalada barome ee gobolka awda ee somalilan intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada gudoor koron warka duur reeriyo cadaado goor u diyaaguraba warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duur taaladaha taarikhda ku astaysan tahay labayo tobanka bisha koobi tobnaadii nofembar sannada labaatan toban sagaal war-soosaaraha maanta waa jile jaamac jile anigoo xasan ayaa lana socodsiya doona sharmaaka sulwey ayaa farsameynaya imigii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dhereeda ayaa kasoo baxaysa qarax miine oo deegaana ka tirsan gobolka shabeella hoose lagula agtay kolonyo ka tirsan ciidamada midooda afrika amisom waxaana hadda meesha qaraxaas uu ka dhacay ka socda howlgalla ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameynayaan deegaana ka tirsan gobolka shabeella hoose cumar abuukar xaaji aadan cumar wardoon ayaa waran kasoo diray shabeella hoose waxaa degan xaaladda deegaanka muuri ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ay ka dhaceen iskahorimaadyo u dhexeeya ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom oo dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaana iska horimaadyadaasi ay ka dambeeyeen kadib markii kolonyo ay saarnaayeen ciidan ka tirsan amisom qarax miino lagula beegshaday duleedka deegaanka muuri waxaana qaraxaasi kadib xigay iska horimaadyo toos ah oo dhex maray ciidamada amisom iyo sidoo kale dagaalamayaashii shabaabka ka tirsanaa oo weerarka ee qaraxa miino ku bilowday halkaasi ay ku qaadeen waxaana qaar ka mid a dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in weerarkaasi al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka amisom ku dhex maray duleedka deegaanka laga maqlay meelo kala duwan oo isla deegaankaasi ka mid ah islamarkaana labadii dhinac ay isku adeegsadeen hubka fudud iyo sidoo kale kan culus mana cadda rasmi ahaan khasaaraha rasmiga ah ee weerarkaasi ka dhashay inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay sheegeen in khasaaro badan ay gaarsiiyeen raggii hubeysanaa oo al-shabaab ka tirsanaa oo weerarka halkaasi ku qaaday wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xaaladda deegaankaas ay degan tahay iyadoona aysan jirin wax iska horimaadyo ama dagaalo halkaasi ka dhacaya islamarkaana dadka deegaanka ay kusoo waramayaan in xaaladda guud ee deegaanka ay tahay mid degan cumar abuka xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose mahasana saaxiib warar dheeraed ah ayaa ka soo baxaya dagaal geystay khasaare oo degan hoosta degmada halgan ee gobolka hiiraan ku dhex maray xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda macawisleyda ayaa nuur xise ayaa warkan faahfaahinaysa wararka ka imaanaya deegaan hoostaga deegaanka waa gobolka hiiraan gaar ahaan deegaan u dhow deegaanka halgan ayaa waxa ay sheegayaan in barqanimadii saakay halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya xarakada al-shabaab iyo ciidamada macawisleyda ee ku sugan halkaasi deegaanka uu dagaalku uu ka dhacay waxaa lagu magacaabaa bowcaale waxayna sideed iyo toban kilomitir ay u jirtaa deegaanka halgan ee hoostaga gobolkaasi hiiraan weerarka ayaa waxaa la tilmaamay inay qaadeen kooxda macawisleyda ah ee dagaalka kula jira xarakada al-shabaab waxaana la sheegay in dagaalkaasi uu socday muddo soddon daqiiqa afhayeenka kooxda macawisleyda maxamed cali sakiin ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay kasoo hoydeen guulo la taaban karo islamarkaana ay ku dileen mid kamid ah hortoogayaasha xarakada al-shabaab sidoo kale afhayeenka macawisleyda oo sii hadlaya ayaa sheegay in al-shabaab ay markaasi kasoo furteen xoolo gaaraya saddex iyo labaatan neef oo ari ah oo kuwaasi oo la sheegay qaabsa kowaad ahaan inay uga soo ururiyeen dadka shacabka islamarkaana waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku qaadeen xarakada al-shabaab ay ugu dileen saddex raga halka kooxda macawisleydan uu sheegay in ooga dhintay hal ruuxa waa siduu hadalka u dhigay afhayeenka kooxda macawisleyda ee maxamed cali stakiina walaalo deegaanka wuxuu ka dhacay deegaanka masaantay booha iyo inta udhexaysa bari balmidood hadde inaadan nagu suurtageliy waa qabsano deegaankan taargetkeenan wuxuu ahay dadka deegaanka ayaa xog nagu siiye ma garatay marka hadde inaadan nagu guulay deegaankan waana qabsano waana waana kala wareegna adiga masaantay al-shabaab dagaalku wuxuu dhacay adiga markay saaki adiga afarta saac ilaa labaatan iyo laba daqiiqo marka waqtiga uu ku dhacday wuxuuna dagaalkan wuxuu socday labaatan iyo saddex daqiiqo masaanta ninkii gudoomiyaha ay ahay halgan oo la dhihi jiray macal saarax nawaa lagu dila ma garatay oo al-shabaab waagi hore hadda niyaw saas u ilaah ilaabaa nagu suurtageliye ma garatay saddex iyo labaatan neef waa argahoo ay meel ay ku ay ay ku hayeen hadda ilaabaa nagu suurtageliyena waan soo qadan oo adiga dadka deegaanka ee wax la yidhaha sikawaad ugu soo aruuri jireen birta beer aa layidhaha meeshti dagaalka uu ka dhacay oo dagaalka xabadda ay ka dhacday birta beer aa layidhaha laakiin tuulada waxaa layidhaha abakadan hadii kale booco iyo beeryada lagu dhacaysa laakiin booco iyo dhila booco laba kilomitr ka jirtaa ma garan hal dhanka kale afhayeenka kooxda macawisleyda oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in deegaana markaasi ay deegaanadaasi ay fulin doonaan howlgallo qorshaysan islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgalladaasi qorshaysan ay ku fulinayaan deegaana hoostaga gobolkaasi hiiraana deegaanka gacanta waan ku dhigna laakiin howlgallo qorshaysan ayaan dib ugu soo baxna maga aad iyo aad anaga waxba noo qorshaysan horta sideeda arrin military ee mediaska lagama sheega ma garat hadda inshaalla kale meelo badan oo degmooyin badan ama tuulooyin badan iyaga ay kusoo yihiinna waa target baan ku nahay oo waan ku soconaa laakiin saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda waqtiga markii ma dhihi karo marka aad iyo aad aan ku dhahay saacadaha soo socdana insha allah galabta ama sagaalka saac markay tahayna waxaan keeni doonaa insha allah kale degmada bulgur gudoomiyihii al-shabaab helgab waxaan kusoo gabagabeynaya dadka deegaanka oo reer hiiraan hanala shaqeeyaan aan dhihi lahaa xoolo dhaqatada iyo dadka caadiga ma garat haddayna hadday nala shaqeyn waayna weligood welwelkaanay ku noolaanaya dhihi doona welwelay ku noolaa doona laga cabsada ayaga ma garata mana yeelina mana qaadi doonaan laga soo sheega wala adeegto oo ma jiraan aan kula saaxib deegaano hoostaga gobolka hiiraan inta badan waxaa ku dagaalama xarakada al-shabaab iyo ciidamada kooxda macawisleyda kuwa oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi hiiraana maamulka somalilan ayaa sheegay in soo dhoweyna guddoonka xilka laga qaaday baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed haddii isku soo dhiibay maamulka somalilan maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqay in soo dhaweynayeen cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaare oo ahaa guddoonkii baarlamaanka puntland oo xildhibaana ka tirsan puntland xilka ka qaadeen kadib markii khilaafkii ugu xoogganaa soo kala dhexgalay madaxweynaha puntland sida cabdulaahi dini xildhibaan axmed diriye nacna oo ka mid a xubnaha baarlamaanka somalilan oo qadka telefoonka igu warramayay ayaa sheegay in haddii somalilan isku soo dhiibay cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo ahaa guddoonkii baarlamaanka puntland ay soo dhaweynayaan islamarkaasna ay si wanaagsan ugu soo dhaweynayaan qaybo ka mid a deegaanada somalilan uu hadda uu booqanayo cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed ayuu sheegay inay isku wanaagsaneen siciid cabdulaahi deni balse khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay kadib ay sababtay in xilka laga qaaday islamarkaasna hadda uu gaaro qaybo ka mid a gobolka sanag oo laga soo doortay xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka somalilan wuxuu sheegay in puntland dhabarjab ay ku tahay in maamulkaas uu kala jabo islamarkaasna hadda ay soo dhoween xubin kasta oo ka mid a maamulka puntland ee isku soo dhiiba maamulka somalilan ee fadhigoos yahay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan udhigaya kaas baa udhigaya diiwaanki berigii horeba usheegaa ku dhib nimankaa maxamuud saleebaan iyakunba is-og ka jarjidkii yani berigii hore waan idinka digay marka nimanka maxamuud saleebaan ee saddexdaa reer maxamuud saleebaan inay cid kale meesha la dib lala yeelto ma doonaya marka waa soo dhaweynayna dee waxay ka dhimaysa ahal wasa nin dhulkiisii kusoo noqday ahayd nin somaliland dara weeyaan nin dhulkiisii kusoo noqday weeyaan marka welcome baan leena welcome xiri maxaa awalba waa la xiriiri jirnay wahaa un bay hayno waa kuwii shagada hadlaayay ahaan somaaliyeetiisa somaliland dara baan walba qaladaan meesha ku qaaday marka ahlan wasahlan baan leenay dhooba daaro ahlan wasahlan baan leenay dhoobo ninkaa laga soo eriyey meesha xabad lagaga soo eriyey intaas oo dhimatay welcombaland maxay uga hayaya gudoomiyaha baarlamanka miyaanan aqoonin nin dhulbaanto yahay gudoomiyaha baarlamanka baashi miyaan dhulbaanto ahay waan gartay iyo nimankooda badan dhood way leeyihiin daraajiid bay leeyihiin dee dhulbaantu waa nima somaliland way waafaqsan yihiin in ninkaa way waafaqsan yihiin somaliland yihiin markaa way reernays u raaci karo anugu reerkeyga qaar bay mugsha tegin markaa reernays ma raaci karo iyo filmiga cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo ahaa guddoonkii baarlamaanka puntland ayaa waxil ka qaaday xubno ka tirsan golaha wakiilada maamulka puntland kadib markii khilaaf uu soo ka dhexgalay guddoonka xilka laga qaaday iyo madaxweynaha puntland sida cabdulaahi dini waxaana xilligaas wuxuu ka dambeeyey uu dib u laatay qaybo ka mid a gobolka sanag oo laga soo doortay waxaana maanta isagii wafdi ballan hogaaminiya ay gaareen qaybo ka mid a magaalada dahar ee puntland waxaana halkaas uu kulmo kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana sidoo kale intuu halkaas u joogo kulmo uu la qaadan doonaa bulshada waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan waxgaradka deegaanada hirshabeelle ayaa si car leh uga soo horjeestay xayraaddii airboorka muqdisho lagu saaray xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed waxgaradka gobolka hiiraan ayaa waxa ay wax lagu xumaado ku tilmaameen xayraadii garoonka diyaaradaha loogu geystay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa waxgaradka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle waxa ay sheegeen in arintaasi aad ay ugu xun yihiin nabadoon dacar xirsi nuur ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in madaxdii dalka soo martay lagu celiyo garoonka magaalada muqdisho waxa uu sheegay iyadoo dalka iyo sidoo kale dadka ay waxa usoo qabteen la ogyahay in lagu amartaagleeyo lana diido in ay duulimaad sameeyaan in arrintaasi aada looga qurux badnaa waxa uuna dowlada federaalk soomaaliya ugu baaqay in ay arrintaasi ay ka hadasho anagu waxaanan arag oon maqal waaye oon soomaaliya soo marin oon dad islaama soo marin niman madaxweyneyaal hore ah oo yacni soo maray dalka waxay ka soo qabteen iyo say u soo mareen la ogyahay in maanta la yidhaaho lagu amartaagleeyo oo laga dhigo dadan jirin amana codkooda ama taladoodayna jirin haddana meeshay u socdaan ay yihiin xaqiiqdii mid xasan sheekh maxamuud waxay ku dhashay gobolka hiiraan oo ku dhashay dalada way kuwa waana ku dhalayay gurgii muddii ahay oo maalintii asiga wax lagu baraya alhaari meeshuu ku yaalaa marka waxaan leeyahay in ninka hebelkoo ku wax bartay oo ku dhashay maanta la yidhaaho ma aadi kartid ama wax ugama qaban kartid waxay ila tahay waa waxay ayagu isyeeleen ama dadka shacabka ahoo meesha joogaaho yacni aan ku fiicnay marka waxaa laga rabaa arrintaas inay ka jawaabaana laga rabaa madaxweynaha iyo iyo iyo ninka manajerka inay ka jawaabaan ayagaa laga rabaa annaga meesha anagaa joognay tignigaa la soo bixinay yuankaala laleeyahay geeskaas iyo geeskaasaa laga dhigay diyaarada korkaayna bugaytiminay kala jiray bay noqotay suugadaa geesaha laga soo dhigay meesha marka waxa waaye annagu ma aha in loo aan u dulqaadanno mana yeeli doono shacabka yacni soomaaliya nabadoonka oo sii hadlaya ayaa intaa ku daray in dowlada federaalk soomaaliya ay wado caburin dhan kasta ah oo bulshada qeybaheeda kala duwan ah xadgudub weyna ay tahay arrinta xayiraadii shalay loo geystay madaxdii dalka soo martay
dowladda soomaaliya haddaan kuu sheegayaa odayaasha waa cunburiyaano odayaasha ma ongola Waa- culamadiinka waa cun- cunburiyaano culamadiinka ma ongola Eh, ma ongola dadka waxgarto oo dalka iyo dadka wax u qabanaya ma ongola Ma- eh, xasan sheekh iyo farmaajo eh, odayaashana cagtay saareen culamadiinka cagtay saareen Ma- eh, shacabka oo dhan inay kuma annagu waxa odayaal oo nabadoonya lalooga dhigay inaan dowladda iyo u dhexayna iyo shacabka waa diideen inaan isaragna ama wax laga qabo ama aan u qabanno waa diideen marka inay ee, ee, siday rabaan wadanka ay yeelaan ee, raallina loogama noqon doono ee, asalaana lagu dhib qabay oo mana qaadan doono halahaas nimankaas waxaa looga baahan yahay inay burasaad ka bixiyaan annagu ariiri badan ay dadka geliyeen haddaan dhaqankan nahay maal sagaashan iyo kowdii guddigii la dhisay nimanka geliyey burburiye waa iyaga ee kuwii amar jooga waxa burburiye waa iyaga marka ulmadiinka waxa burburina waa iyaga dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in ku guuldaraystay wax ka qabashada dhinacyada amniga siyaasadda dhaqaalaha waddanka madaxda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay in wax ka qaban la-yihiin arrimaha siyaasadda ammaanka iyo dhaqaalaha waddanka oo sii xumaanaya brofesor xasan sheekh oo ka mid aqoonyanaha soomaaliyeed islamarkaasna la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ku guuldaraystay wax ka qabashada dhinacyada kala duwan amniga dhaqaalaha iyo siyaasad loo dhan yahay wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan lahayn siyaasad cad oo ku aadan dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda wuxuu sheegay in xilligan uu xun yahay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah taas oo sii xumaysay xiriirka dhanka amniga iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda ee waddanka waxaan ka idhaha gebi ahaanba haddii hogaanka dalku aanu lahayn aragti siyaasadeed oo meel uu ka yimid iyo meel uu joogo iyo meel uu u socdo aanu kala garanayn siyaasadana sax mime ammaanna ma sax maayo arrin bulshaa lagama hadlaayo tusbaxa xariga oo isugu tago oo isku haaya oo dabada meesha shuruf kale siyaasadu meeshaasoo kale waayo xar tusbaxaa doomahaas ka go waa kala daadahaa wadankaana hogaanan aragti lahaynahaayo mana rabo inaan sii dul taagnaado oo aan sii wadwado waxaa la iska rabaa ummadda soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan inteeda waxbarata inay isu yimaadiin oo ay ka ahrisadaan dalka iyo dadkaan sidii loo badbaadin lahay sababtoo ah hogaanka hadda jira waa fashilmay intaasaan kusan gaabinay wa- wax jeclaan lahaa hadda ka horna dhowr mare hore daaq waa u diray laakiin guud lama garaaco meeshaas anigu hidi fiican kama qabo inaan hadda daaq u diro oo hadda aan dhaho cidaasaa wax garato oo khilaafadaan qabanaysana ma jirto saddex sano ayaa hogaanka soomaaliya hadda jooga og ayuu ayuu ayuu talada hayaa sanana hal maalin kama shaqeyn isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in uusan ammaanka waddanka iyo siyaasadda aysan wanaagsan karin inta uu xun yahay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah islamarkaasna weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah si gaara maamulka jubbaland iyo maamulka puntland oo iminka khilaafkii ku xooganaa uu kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya ahaanba waxaa jahawareertay ama marin habaal uu ku dhacay siyaasadda soomaaliya ee hadda laisku soo aruurinayo ee laisu doondoonayo markaad fiirisid kasoo bilaaw hargeysa iyo muqdisho xiriirka u dhexeeyey awba ma fiicneen waa sii xumaaday boosaaso dhibaatada ka taagan eh, muqdishaa qayb kule garow habeenhoru dhiigaa ku daatay arrimo xamar ka- ka ka dhacaa ayaa u sababa gaalkacyo mashaakil iyo qabalaasyo waa kii ka dhacay bulsho mareeb maamulka iyo dowladii ku ji- ka jirtay waata loo kala tegay dowladweyne shalay waxaa dhibaatada awakiisa arkiisaa ka dhacday hiib shabeelle maamulkeedii waa la dilay oo waa arsia loo isticmaalayo koonfur galbeed iyo baydhabo xaalkeeda iskaga samayno doolow iyo luuq iyo kismaayo dhibaatada ka socotaa ujeedaa iyo guud ahaan dhibaatada ka taalla xamar taalla marka arrinta dhibaatada soomaaliya way ka mug weyn tahay ee ee mataqaanaa laba nin iyo saddex nin ama ha soo ahaadaana madaxweyneyaal ama ha soo ahaadaana shacbi ha ahaadaana ee mucaarid iyo waxaa doonta u bixiye dhibaatada soomaaliya taalla waa ka mug weyn tahay inta yar ka kooreyso dhibaatada soomaaliya waxaa waaye gebi ahaanba waxaa fashilmay oo habkii iyo wadadii ka baxay hogaanka soomaaliya ee soomaaliya loo doortay inuu dalkan hogaamiyo oo uu barir amaan meel nabada uu geeyo ayaa gebi ahaanba waxaa ka baaba'ay ama aanu lahayn aragti siyaasadeed sababtu waxay tahay soomaaliya meeshay ka timaaday ayaanu garanayn haddana meeshay joogta ma gara kariyo meelay u socaan doontana ma gara kariyo saas darteed waxaa loo baahan dadka soomaali ee wax garta ee mataqaanaa talada ka go-do inay sida degdega isugu yimaadaan hadalka xasan sheekh oo ka mid ah qoyana soomaaliyeed ku nool magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa ku su-aadaya xilli xisbiya siyaasi ee dalka jira ay dowladda federaalk soomaaliya ku eedanayaan in qalasa siyaasaed ay wado islamarkaasna caburin iyo dhibaato kale ka wado muqdisho meesha ay uga mashquuli lahayd amniga iyo sidoo kale siyaasad loo dhan yahay garabka isbadoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna siyaasi ahaan kasoo jeeda madaxweynaha jubbaland iyo iyo xukuumaddiisa ayaa soo dhoweeyey in doorasho ku celisa ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaa ku sugan xubno ka tirsan beesha caalamka kuwaasoo kismaayo u tegay in madaxda jubbaland ay ku qacniyaan in doorasho ka celisa oo garadoon ay ka tahay dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland xubno ka tirsan maamulka jubbaland iyo hogaamiyaha uu ka yahay madaxweynaha jubbaland ayaa lasoo sheegaya inay ka biyadiidin in doorasho ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland islamarkaasna ay goladan doorasho ku celisa oo garwadan ay ka tahay dowladda federaalk soomaaliya garabka doonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa soo dhoweeyey in doorasho ku celisa ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxayna sheegeen in xilligan dowladda federaalk ee maamulka jubbaland uu xiriir wanaagsan ka dhexeeya islamarkaasna hadda uu meesha ka baxayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee maamulka jubbaland ee fadhigus yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland saxiid nuur oo ka mid a xubnaha isbadoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kana mid a xubnaha ka aragtida duwan madaxweynaha jubbaland iyo siyaasadiisa oo la hadla raadiyo hadaado ayaa sheegay in maamulka jubbaland xubnihiis isbadoonka ay soo dhoweynayaan doorashada ku-celiska ee garwano ay ka tahay dowladda federaalka ee la filaya in dhowaan ka dhacdo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland wuxuu sheegay in xilligan ay ka qayb qaadan doonaan doorasho ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna madaxda jubbaland ay ku qarcaan in doorasho ay ka dhacdo halkaasi raxmaan raxiim dib waxaan ka hadalnay kulamadii kismaayo ka dhacay kulamadii waxay dhexmareen wafti ka socda qaramada midoobay iyo beesha caalamka waxay sookeen laba dhinac labadaba dhinaca ismidmidoobka hogaamiyayaal bay ka kulmeen waana wada hadleen waxayna ku hadleen waxay ahayd doorashada iyo ku-celiskeeda iyo qaabka loo qabanayo iyo balasijirka loo marayo iyo sidii loo digadili lahaa iyo ammaanka iyo waxyaalahaas oo dhan bay ka wahadleen ra'yiin iyo kala bixin lagay ahayd waana wada hadlay arrintaas welihaa way isfahameen way is afkarteen waxbay soo garteen waxay kaloo kulan la sameeyeen dhinaca kale maamulka madaxweyne axmed isaga xaqiiqdan ma fixi karo inay ka afkarteen wixii kale laakiin dabcan waxay way wada hadleen wax way isdhexeen waana ka waana laga laabteen waxaa igu maqaalaa inuu isaga aqbalay oo arrintaas soo dhaweeyey isagoo sii hadlayay ayuu sheegay inay u tartami doonaan doorashada ka dhacaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland wuxuuna dowladda federaalka beesha caalamka iyo maamulka jubbaland uu ka codsaday in doorashada ku-celiska ee ka dhacaysa kismaayo ay noqoto mid xor iyo xalaal ah oo daahfuran oo cid kasta oo dalinaysa siyaasadda jubbaland ay ka qayb qaadan karto islamarkaasna aysan jirin cid lagu dhibaateeyo doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxay ahayd in axmed iyo dowlada federaalka isla fahmeen beesha caalamkuba ninba hashir isaga gaar u lehna ma jiro nin saaka awood isticmaalaya waxbaan laynayaa ama muquulinaya ama dhib dadka jubbaland baan laynayaa ku adkaysanaya inaysan jirin baan umalaynaya iyo qoliga aaka musharax axmed looga la tagsani karaa ma jiraan maxaad u leedahay axmed yaa ka daba dhawaaqaya maalintii koowaad oo oo boroseskiisa bilaabay ilaa iyadana haa waxaa jooga musharaxiin tiro badan oo la tagsani karta oo aan aaminsanahay kaba ay doon doonaan ama ka guulaysan doonaan maamnii lasoo dhaafay waxaa kismaayo uga socdeen in kulamo looga hadlaya doorasho ku celisa madaxda maamulka jubbaland iyo xubno ka tirsan beesha caalamka kuwaasoo madaxweynaha jubbaland iyo saaxiibadiis u gudbiyey mowqifka saaxiibada taageera soomaaliya ee ku aadan doorasho ku celis oo ka dhacda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxayna beesha caalamka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ay la wadaageen inaysan habiir hata aqoonsan doorashadii kii bisha agost ee sanadkani uu mar saddexaas ku doortay talada jubbaland waxayna sidoo kale ay u sheegeen in haddii uusan qaban doorasho ku celis ah oo garadon ay ka tahay dowladda federaalka beesha caalamkan garjoogto aysan ka noqon aysan ku qanci doonin natiijadii labaatanki bisha agost ee sanadkan uu kusoo baxay mar saddexaad talada jubbaland islamarkaasna wax dhaqaale aysan siin doonin maamulkiisa waxgaradka magaalada waajida gobolka bokool koonfur galbeed ayaa madaxweynaha maamulkaasi waxay ka dalbadeen in maamulka koonfur galbeed uu ka dulqaada dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan shacabka ku nool magaalada waajida gobolka bokool koonfur galbeed dhinaca kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey safarada madaxweynaha koonfur galbeed uu ku tegaya deegaanada maamulkaasi cabdifataax muumin ilka casa ayaa warkan muqdisho nooga soo diray cabdicasiis xasan maxamed laftigareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba wafdi la socdo oo ku sugan degmada waajid oo ka tirsan gobolka bokool ayaa waxa uu kulamo kala duwan uu la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ee degmadaasi kulankan oo muddo saacado far badan qaata ayaa odayaasha dhaqanka waxa ay madaxweyne laftigareen u gudbiyeen baahiyaha xilligan ka taagan ama ka jira degmada iyo weliba dhibaatooyinka ka gashay go-aanka ay go-doonkii ay saareen dagaalamayaasha al-shabaab gudaha degmadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa waxauu odayaasha dhaqanka ah ee degmada waajid uu u sheegay in ka maamul ahaan ay qorsheynayaan inay go-doonka ay ka qaadaan gudaha degmada waajid ha yeeshee looga baahan yahay dhankooda in ay kala shaqeeyaan maamulkiisa odayaashii waxgaradka degmada waajid ee gobolka bokool iyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed ayaa si wadajira waxay u sheegeen inay muhiim tahay in go-doonka laga qaado degmada waajid oo muddo ka badan dhowr iyo toban sana ah ay goodoomiyeen al-shabaab wadada dheer ee isku xidhiirisa ah degmada waajid iyo sidoo kale magaalada beydhabo halkaa oo ay dadka markaasi dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan dhinaca kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed safarada uu ku wado deegaanada uu kaari maamulkiisa ay tahay mid markaas uu soo dhaweynayo islamarkaana uu ka shaqeynayo sidii uu u kuurgeli lahaa xaaladda dadka ku nool deegaanadaasi la socotidba madaxweynaha koonfur galbeed bishan hadda u dambeysay iyo bishii hore barkeed waxaa socday roobab xoog badan cimilada oo isbedeshay iyo roobab xoog leh oo soo yeeyada ay qaar soo fataheen iyo gaabad badan oo soo dhexgalay marka arrimaha deegaanadii uu asaga mas-uulka ka ahaa xaaladahooda si uusoo ugu soo kuurgalo ayuu macnaha kormeer ku kala bixiyey sidaad ogtahay xudur wuu tegay bishii hore hadda intii u dambeysayna wuxuu tegay baraawe bergaale oo asagana meeshaasna ay ka dhacday gaadada ay kusoo fadaheen dib badan uu ka jiray haatanna wuxuu joogaa degmada waajid oo go-doon ahayd muddo toddoba sana ah cimilada cimilada cimilada isbedeshadii roobabka iyo daabadkaas saameeyey iyo dhulkii go-doonka ahaa oo haddana roobab mihigaan ay ka da-een ummadaas dhibaataysan oo dib badan uu ka jiro ayuu xaaladahooda u koorgelayaa baraawana waa tegey waa usoo koorgalay hadda wuxuu joogaa degmada waajid oo go-doon ahayd toddoba sano marka ayadana roobab mihigaana ka da-ay dib ay geysteen ma jiro laakiin xoolo waaba ku baaba-een ari iyo dad badan iyo ay ku hantabeelena waa jiraan laakiin axmed xaaji taaw xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaana deegaan doorashadiisu ay tahay deegaanada ukari maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen looga fadhiyo sidii dibudejin loogu sameyn lahaa dadka uu saameeyey fatahaadda webiga gaar ahaan dadku ku nool degmada bardaale waxauna xildhibaanka uu sheegay in muhiim ay tahay in maamulka lagala shaqeeyo sidii markaa gargaar iyo weliba dib u dejin loogu sameyn lahaa dadkaasi ku dhibaataysan gudaha deegaanada ukari maamulka koonfur galbeed isagoona si gaara u tilmaamay in dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed qaarkood barkac ay ku yihiin duleedka muqdisho dadaal xoolle waa socdaa oo wax badan oo la qabtay waa jiraan kaalmooyinkii la keenay oo dowladan lagu soo taakuleeyey waa soo gaareen qaar badan sida degmada xudur oo kale ayagana deegaan la yihahdo bulow la yihahdo hadda biyo sidii webiga camal ay isaga fadhiyaan oo dadkooda ka qaxeen
inta badan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ku nool bulsho aada u badan kuwa uu dhibaatooyin kala duwan ku haysta duleedka muqdisho iyo gudaha deegaanadaasi ha yeeshee maamulka uu hogaanka u hayo cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo muddo sanad ah jirsaday ayaan ilaa iminka waxba ka qaban baahida ay qabaan shacabka ku nool deegaanadaasi iyadoona ay usii dheer tahay amni darro iyo weliba dhibaatooyin kala duwan oo dhanka baahiyaha gaarka ah iyadoona duleedka muqdisho iyo gudaha deegaanadaasiba ay ku dhibaataysan yihiin shacabka koonfur galbeed
mahadsaned saaxiib jamhad mucaarad ah oo laga soo horjeeda maamulka somalilan ayaa waxaa looga dhawaaqa duleedka magaalada barome ee gobolka awda somalilan kadib markii qeybo ka mida deegaanada somalilan ay kusoo badanayaan jamhada si iskooda iskugu dhawaaqay ayaa jamhadahaasi waxay sheegeen ay yihiin jamhada xaquudirar islamarkaasna maamulka somalilan ee fadhigus yahay magaalada hargeysa caasimada somalilan ee dagaal toos ay la geli doonaan waxaana jamhadahaasi ka mid ah jamhadda kornacar oo ka mid ah ciidanka militariga somalilan iyo jamhado kale oo laga dhawaaqay magaalada barome ee gobolka awdal ee somalilan qaar ka mid a askarta jamhadda looga dhawaaqay degmada borome ee gobolka awdal ee somalilan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ku hanjabeen in dhowaan weerar ay ku qaadi doonaan magaalada hargeysa caasimada somalilan iyo fadhiyada ciidamada militariga somalilan ay ku leeyihiin qeybo ka mid a deegaanada somalilan si gaara gobolka awdal iyo deegaanada hoos timaada magaalada borome ee gobolkaasi waxay sidoo kale ay sheegeen inay qabsan doonaan dhammaan xarumaha muhiimka ah ee somalilan kaga arrimiya gobolka awdal ee somalilan markii la dhisay ee la tafaqiyatii tabatira waxay noqotay dawlad sacad muuse noqotay dawlad sacad muuse ayay noqotay waxa weeye waxaan wada yeelanay iska daya wixii aan annagu xaq u lahayn eenu iska lahayn iyo dadii ah baanu kala baxsan weynay warkii duurur aad kala socotaan raadiyo xadadan ogaantaas warka duur maanta waxaa soo saaray jile jaamac jile sharman kusuley wuu farsameynaya aniga xasan ayaa halkan kala socodsiinay cidda warka uu sugaa soo maqliya qoraal sawirata wax dib u heli karaan bejinsanatan kulenahay www radio com intaan warkaan warkaxan dib u kulmi doona saaxiibadana dhegaysanayo duur wanaagsan